wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda goboleedka jubbaland ayaa dhowaan soo gabagabeysay ololaha ka hortagga xadgudubka jinsiga kaasoo muddo lix iyo toban beriyaad socday ololaha ka hortagga tacadiyada jinsiga oo sanadkiiba mar la sameeyo ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga hortegi lahaa tacadiga dumarka mid ka mid ah haweenka ka qaybgalay kulanka ayaa ka warbixisay fahanka ay ka fahmeen inta uu socday tababarku laiskugu imaado waxa ugu badan aan dareemo waxay tahay dad ani ila mid ee dad ani iga sii daran halka meeloo waxay tahay meesha sita aa dhiirigelinta ka helo maxaa yeeley markaa meel imaatid bulshada iskugu imaato nin walba cabashada uu qabo uu meesha ka sheego mise aa la sheekaysta habeenka meesha iskugu imaado marka isdhahdid adi wax kaa daran oo maanta noloshaada saameyn ku leh ma jirto dadka bulshada dadka kale noloshooda markay noloshooda kaaga sheekeeyaan aditaada waxay noqonaysaa janno maxaa yeeley qof dumar ee maanta waxaa arkaysaa kubsi loo geystay qof dumar waxaa arkaysaa maanta dhibaatooyin loo geystay sida haddana hadda kahore la kulmoo kale oo jirdil laii geystay saas ay tahayna qofka biniaadanka markaa oo ishay qof uu wax ku dhaco nabarka jirka oo kale nabar hadduu kaaga dhaco ka biskoon kartaa laakiin waxa ugu badana maanta oo saamayn kugu yeelan karta waxay tahay hadalka xun hadalka xunna wuxuu kugu noqonaa nabar waxaa ugu badan oo dareemo farxadda ugu weynna ee tahay gabdhaha xuquuqdooda waaye inay xaquuqdooda la dudsiiyey waxaa ugu badan ku helayaan waxay tahay xaquuqdooda maxaa yeeley meel marka laiskugu imaado nolosha laga sheekeynayo oo dhiirigelin meel adi lagugu dhiirigelinayo markaa imaato waxawaaye wax walbo culeys walbo ku saaran dhanka kale xabse xasan oo ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa ka sheekaysay dhibaatooyinka tacadiya ay la kulmaan dumarku iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaa lagama maarmaan ah in bulshada la wacyigeliyo gaar ahaan ragga iyo wiilasha sidii loo fahmo tacadiga haweenka waxaa waaye wacyigelintaas ragga iyo ma arkino iyo wiilasha oo keliya kuma saabsane dumarka laftirkooda in wacyigelin la siiyo loo sameeyaa dumarka inta badan aan u sameynaa annaga bulshooyinka in tacadiga aysan aqbali sida dumarka yacni siday u aqbali karin sidaan loo aqbali karin yacni tacadiga sidoo kale looga dhiirigelinaya waxaa waaye wuxuu leeyahay ka hor kor u qaadista wacyigelinta bulshada gaar ahaan dumarka waxay ka heleen yacnii fahmooyin inay yacni bulshada ay ka mid noqdaan ay ku dadaalaan sida loo xoojiyo ka hortaga yareynta tacadiga waxaa waaye taasna waa faa'iido kale waayo ololaha wuxuu yareeyaa yacnii tacadiga faraha badan maadaama yacnii dadkii la fahansiiyo cawaaqibtay leedahay yacnii tacadiga sidii sharciga oo ka hortagayo waxaa la filaa markaasayda tacadiga inuu yaraado faa'iidadaas waa faa'iido labaad taageerada dhibanayaasha waxaa la dareensiiyaa yacni dadka dhibanayaasha in taageero la siiyo sidii taageero caafimaad